warbixin ay soo saartay hay-ad aan dowli ahayn oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyey markii cunaqabateynta hubka laga qaaday eritereya ay handadaad iyo halisyo ka bilowday mandiqada xukuumadda asmara oo beenisay eedeymahan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay warbixintan ay soo saartay hay-adda fadhigeedu yahay dalka maraykanka eritereya ayaa etoobiya ku eedeysay in ay iyadu mas-uul ka tahay xasilooni darada ka jirta mandiqada balse hay-adda ayaa xustay in eritereya ay ciidamo badan geysay xadka ay la wadaagto etoobiya etoobiya iyo eritereya oo muddo labaatan sano ah colaadi ka dhexaysay ayaa sanadkii labada kun sideed iyo tobankii gaaray heshiis nabadeed warbixintana waxaa lagu sheegay in eritereya ay hadda dhisayso ciidankeeda islamarkaana ay isku diyaarinayso in ay ku carqaladayso dalalka dariskala ah sidoo kale warbixinta ayaa lagu yidhi haddii uu xalka sidaani sii ahaado waxaa lama horaan ah in dagaal ka dhex qarxo etoobiya iyo eritereya iyadoona maalmihii u dambeeyey laga dareemayay saansaan colaadeed